والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fi suurati albaqara marka waxaan ka soo hadalnay ciddooyinkii weliba ciddadii ay haweenta laga dhintaay tirsanaysay ayaanu ka soo hadalnay oo ahayd afar bilood iyo toban casho aayaddan oo allah subxaanahu wa tacaala hadda darsigeenan aan ku arki doono uu ka hadlayo waxa weeye iyadana ciddada haweenta laga dhintay ayay ka hadlaysaa wuxuu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala waaladiina yutawafawna minkum waaladiina raggii yutawafawna la oofsanayo oo dhimanayo oo minkum idinka idin ka mid ah markay dhintaanna wayadaruuna ka tegayo aswaajan xaasas ka tegayo oo haween ay qabaan adduunkay uga tegayo wasiyatan liaswaajihim wasiyatan yacni qiraa'adaas oo wasiyatan la yidhaahdo oo nasbada ah waxaa akrinayo qiraa'at ibni caamir iyo abu camar iyo xamza iyo caasim biriwaayati xafsa ayaa waxay akrisaa wasiyatan ayaa la akrinaya in la kordhigo markaasi waxa weeye waxaa lagu nasbinaya lagu kordhigayaa ficil meesha ku qadaran ayuu mafcuulu bihi u yahay falyuusuu wasiyatan yacni falyuusuu ha dardaarmeen waxaan ujeedaa masdarnima lagu nasbinaya wasiyatan baan ujeedaa wasiyatan dardaaran ha dardaarmeen masdarnimaa lagu nasbinaya oo caamilka nasbiyey waa falyusuudaas aan soo qadaranayno weeyaan falyusuu ha dardaarmeen wasiyatan dardaaran ha dardaarmeen qiraa'ada naafic iyo ibnu kathiir iyo kisaa'i ay akrinayaan iyo caasim biriwaayati abi bakrin waxay akriyaan birafci baa la akriyaa waa la godaa oo waxa weeyaan waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja wasiyatun liaswaajihim sidaasaan leeyahay marka haddii aan godno oo wasiyatun aan iraahnana macnaheedu waxa waaye kutiba calaykum alwasiyatu wasiyo ayaa laydinku waajibiyey sidaasoo kale weeyaan marka wasiyatun baa lagu waajibiyey kutiba calayhim alwasiya wasiyo dardaaran ayaa lagu waajibiyey saasuu noqonaya marka labada qiraa'aba laba qiraa'o oo mashhuura weeyaan mutawaatira weeyaan waaladiina raggii yutawafawna la oofsanayo oo minkum idinka idin ka mid ah oo mowdka u yimid oo dhimanaya weeyaan wayadaruuna ka tegaya aswaajan haween ay qabeen oo xaasasa ka tegayaahi wasiyatan ha dardaarmeen wasiyatan dardaaran ha dardaarmeen liaswaajihim xaasaskoodii ha u dardaarmeen maxay u dardaarmayaan mataacan ila alxawli yani mataacan ila alxawli marka mataacantan iyadana masdarnimo un baa lagu nasbinayo waxa weeye yani ha u raaxeeyeen wa u dardaarmayaan mataacan ila alxawli maticuuhuna mataacan haweenkii u raaxeeya mataacan raaxayn u raaxeeya ila alxawli sanad intii laga gaaro mutcadaas ha la siiyo hayra ikhraajin hayra ikhraajintan yacni in la xaaleeyo iyagoo ah kuwa aan la saaraynin guryahoodii aan laga bixinaynin in la yidhaahdo ama in la yidhaahdo waxaa lagu maaragtay nasbinayaa waxa la yidhahda nascu lkhafid oo masalan xaraf xarafkii hoos dhigay baa la goynayaayo min kayri ikhraajin adoo yidhoo kale wa mintii baad goyni markaasaa kayri ikhraajin leedahay nascu lkhafid baa la yidhahdaa marka icraabahaasoo dhanba waa maaragtay wada jiro weeyaan غayri ikraajin yani min hayri ikraajin ayadoona gurigeeda laga saaraynin ayaa intii muddo ah sanad ah baa in loo raaxeeyo oo mutca la siiyo ayuu allah subxaanau watacaala amray weeyaan haddaba aayaddan waxay tilmaamaysaa in haweenka haddii laga dhinto mutca la siiyo oo sanad intii ah ciddadeedu ay noqoto loogu raaxeeyo intaa ay joogto gurigii looga dhintayna ay ku ciddo tirsato oonan laga saarin laakiin aayaddan hore baan uga soo hadalnay waxa weeye aayadda waa mansuukha la yidhaahdaa aayaddii darsigeenna xalay ku jirtay ee ka horreysay ayaa lagu nasakhay oo ahay waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra aayaddaas ayaa lagu nasakhay marka aayaddani waxa weeye waa mansuukat lxukmi baqiyat tilaawa baa la yidhahda xukumkeedu waa la nasakhay sidaa darteed tilaawadeedii akrinteedii ayaa baaqi ah waa la baaqi yeelay in meesha lagu dhigo ayaa la baaqi yeelay laakiin xukumkeedu waa mansuukh wey hal sana ma aha haweenkii sanad ciddadeedii iyo ma noqonayso guriga ku jiri mayse waa afar bilood iyo toban casho weeyaan ciddada ay leedahay yani maaragtay markay u dhammaatana ay ciddadeedii dhammaatay waa muddadaas aanu aayaddii horeeto darsigeennii hore aan uga soo hadalnay marka aayaddaas inay mansuuko tahay waxa weeye waa maaragtay waa shay a'immadu agsarkoodu ay qabaan weeyaan culummada agsarkoodu sidaasay qabaan macnahaas baana annagana u daysanaynaa sida masalan imaamu bukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo can cabdillahi bni zubayrin radia allahu canhu cabdillahi bni zubayr baa wuxuu yidhi cusmaan ibni cafaan ayuu la hadloo yidhi aayaddan uu akriyey wladiina yutawafawna minkum ayadaluuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim markaasuu yidhi waxaa nasakday aayaddaa kaleetaa lagu nasakhayo yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra baa lagu nasakhay maxay tahay marka ay u taallaa oo loo meesha loogu dhigay oo looga tegi waayo waxtaasuu weydiiyey cusmaan ibni cafaan radi allahu canhu wuu u jawaabay wuxuu yidhi yabna akii laa ugayiru shay-an minhu min makaanihi qur-aankan waxa weye waa amar tawqiifiya wey sidii nabigii lagala kulma nabiga loogala kulmay calayhi salaatu wasalaam ayaana loo daynayaa marka shay kamida booskiisa kama bedelayo sidiisaan u daynayaa buu yidhi marka waxaa la yidhaahdaa yani ishkaalkuu imaanaya haddiiba aayadda mansuukha ay tahay maxaa meesha looga goyn waayey oo loo daayey ishkaalkaasaa imaanay maxaase looga dabamariyey aayaddii nasakday ayaa la hormarshay oo naasikada ahayd tii mansuukhada ahaydna dib baa loo dhigay maxay tahay bay odhanayaan marka ishkaalkaas waa ishkaal waalida laakiin cuhmaan ibni cafaan wuxuu tusay cabdullahi bni zubayr shaygan inuu amar tawqiifi ah uu yahayo sidaas nabiyullaahi maxamed oo uga tegey aan waxba laga bedeli karin salawaatu llahi wasalaamu calayh marka aayaddaas waxaa la yidhaahdaa waa mansukat mansuukat alxukmi baaqiyat tilaawa xukumkeedu waa mansuukh waay afar bilood iyo toban casho ayay haweentu ciddadeedu tahay laakiin tilaawadeedu way taallaayo waa la akrinayaa weeyaan horaan uga soo hadalnay aayadda markaan ka hadlaynay maa naskh min aayatin aw nunsiha naati bikhayrin minha aw miliha ayaa nasfiga iyo aqsaamtiisa iyo hore uga soo hadalnay weeyaan fain kharajna falaa junaaxa alay falaa junaaxa calaykum fima facalna fi anfusihina min macruuf fain kharajna haweenkii hadday baxaan oo ayaga guryahoodii ay ka baxaan oo idinka idnan ka saarin weeyaan falaa junaaxa dembi calaykum dushiina ma aha wax xaraj iyo ismi la yidhaahdo dushiina ma aha dadkii awliyaa ulmeydka ahaa yacni meydkii dhintay dadkii weli awliyadiisii ahaa ee aqribadiisii ahaa wax dushiina saaran male hadday ayagu dhamaystaan hadday ayagu baxaan marka wax idinka saarana ma jiro fii maa shaygii facalna ay sameeyaan fii anfusihina naftooda dhexdeeda ay ku sameeyaan oo min macruufin macruuf ah oo wanaaga ay sameeyaanna wax dushiina idinka saarana lama arko oo dembiya hadday baxaan oo idnan idinka saarin yani maaragtay ayagoo aanan sanadkii dhamaysanin sanadkii ayagoo aanan dhamaysanin hadday guryahoodii ka baxaan dembi idinkama saarna waxa ay naftooda ku sameeyaanna wax idinka saaran lama arko weeyaan marka fima facalna fi anfusihina min macruuf maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa bay leeyihiin culummadu altacarudu lilkhutaabi waltazayuni lahum haweenka yani inay markaas xijadeeda hadday dhamaato inay ragga isku qurxiso inay maaragtay maaragtay ay rag yani guur laga soo doono wax dambiyo ka saaran idinka idinka saaran ma jiro macnahaas ayay maaragtay ku fasiraan laakiin macnaha ay aimo fara badan ay dooranayaan waxa weeye fain kharajnada waxaa loo jeedaa yani markay baxaan min bacdi inqidaai alcidda ciddadooda markay dhammaato dabadeed oo maaragtay afartii bilood iyo tobankii casho u dhammaato ama sanadkii u dhammaado sanadkii u dhamaado ila ayadan hadda sanadii tilmaamaysaay hadduu u dhamaado isla amase hadday ilmihii caloosh yani maarata caloosheeda ilmo ku jireen ilmihii ay dhasho markaasoo kaleeto wax idinka idinka saaran hadday baxaan ay doortaan inay tagaan dembi idinkama saarna hana ka mancinina wey bixitaanka inay baxaan macnahaas ayuu ibnu katiir wuxuu leeyahay yani wahada alqawlu lahu tijaabun macnahan waa hadal weji leh buu leeyahay qawl maaragtay weji leh itijaah leh wey wa fi lafdi musaacadatun lahu lafdigana wax u kaalmaynayo ayuu leeyahay markaasuu yidhi wakhtaarahu jamaacatun a'imo fara badanaad dooratay minhum alimaam abulcabaas ibnu taymiya waxaaba ka mida ragga doortay yani shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa ka mida ra'yiga waxa ku tegi oo ah bacda inqidaai alcidda markay dhammaato inay maaragtay nafteeda waxa ay ku samaysaa oo tasayunkii isqurxintii yani gurigii inay ka tagto wax idinka saarana lama arko weeyaan macnahaas uu leeyahay wallahu casiizun xakiim wallahu alle casiizun allihii yani gaaliba wey oo cizadiisa ayuu axkaam kasta ku jideeyaa shay walbana uga qaalib yahay uga maaragtay oo axad ka adkaan kara ka qaalib noqon kara uunan jirin xakiimun alle xikmada weeyo wax alla wixii uu jidaynayo mawdiceedii laa'iqa u ahaa iyo booskii u munaasabka ahaa ayuu alla dejiyaa subxaanaه watacaala xikma u leeyahay weeyaan walilmuطalaqaati mataacu bilmacruufi xaqa cala lmuttaqiin walilmuطalaqaati haweenkii la furay ayuu ayay usugnaatay mataacun mutco ayaa usugnaatay mutcadii aan xalay ka soo sheekaynay baa loo jeedaa haween kastoo la furaa mutcay leedahay yani mata mutca bay leedahay bilmacruufi sida sharciga lagu yaqaano oo la garanayo caadada dadkii ahalkii beledkaa deganaa dhaqankooda ou yahay ayayna ugu sugnaatay weeyaan xaqan xaqa allaahu dalika allah arrinkaasi wou sugay mutca inay leeyihiin xaqan sugid ayuu alla sugay subxaana wa tacaala yow ku sugay yacni yay xaq ku tahay cala almuttaqiina dadka ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala ayaa mutcadaasi laga doonayaa walidaalika yani maaragtay culummada qayb ka mid ah waxay ku tageen aayaddan ay u daliishadaan mutcada inay waajib tahay ay u waajibtay likulli mutallaqa naag kasta oo la furo in mutco la siiyo mutcadaas inay waajib tahay bay ay ku tageen ama ha noqoto naag haween aan meher loo magacaabin mufawiidadii aan xale soo marnay ama meher baa loo magacaabay yani waxa weeye waana la furay qabla dukuul baa iyadoon loo tegin baa la furay ama waa madkuulo waa loo tegay waxay doontaba ha noqotee inay maaragtay leedahay arinta yani mutca inay leedahay ayay ku tageen a'imadaasna waxaa ka mid imaamu shaafici raximah llah waxaa kaloo ka mid ah saciid ibnu jubayr ayaa maaragtay la qaba oo salafkii ka mid ah ibnu jariir atabrina macnahaas ayuu rajaxaya weeyaan bacd alculamaa oo waxaa jira odhanayo maaragtay waajib ma aha odhanayo ikhtilaafkaasna xalay baan kasoo ishaarna aan kasoo hadalnay weyan marka mutcada in la siiyaa haweenkii ama mutallaqa ha noqoto ama yani maaragtay meherha loo magacaabo ama madkuule ha noqoto iyadoo muطalaqadaan ujeeda ama madkuule ha noqoto mid loo tegey ama aan loo tegin ama meher ha loo magacaabo ama yaan loo magacaabine sidaas ayay culammadaasi maaragtay imaam shaafici uu ka mid yahay ku tageen inay mutca leeyihiin marka weli muطalaqaati haweenkii la furay bay usugnaatay mataacun mutco raaxayn ayaa usugnaatay mutcada waataan ku sheegnay khaadim sida cabdullahi bn cabbaas ku fasiray xad ay leedahay malaha hadba wixii loo garto un weeyaan qof walba daaqadiisa iyo awooddiisa ayaa lagu siinaya weya bilmacruufi bayna ku sugnaatay sida sharciga lagu garanayo ayaa la doonaya wey sida sharciga lagu garanayo ayay mutcadaasi tahay wey qofkii yani hani ah haninimadiisa inuu wax ka dhiibo kii faqiira faqiirtinimadiisa inuu wax ka dhiibo baa la raba xaqan waa masdar oo caamilkii nasbiye oo go-an yahay xaqa allahu dalika xaqan sugid ayuu ilaahay sugay cala lmuttaqiina dadka alle ka baqo muttaqiinta dushooda ayuuna ku sugay weeyaan marka aayaddaa markii soo degtay yani maaragtay cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam wuxuu leeyahay xaqan cala lmuttaqiina markii soo yani aayaddii hore oo ahayd xaqan cala lmuxsiniina yani cala lmuusici qadaruhu wacala lmuqtiri qadaruhu bilmacruufi xaqan cala lmuxsiniina markii ay soo degtay ayaa nin asxaabta nabiga ka mid aha wuxuu yidhi buu yidhi in shitu axsantu fafacaltu haddaan doono ilaan dadka muxsiniintaa la yidhi muxsin ixsaan qof samaynaya wey haddaan doono waan samaynayaa buu yidhi ixsaanki waan la imaanayaa buu yidhi wain shitu lam afcal haddaan doonana ma samaynayo waa iskaga tegi laanna haddaanan ixsaan inaan sameeyo doonayninna wax dusha iga saaranayn male markaasuu allah aayaddaa soo dejiyey oo leeyahay mataacan bilmacruufi يعني متاع وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين marka waa xaq ay leeyihiin haweenka mutaqiinta alla ka baqayana ay ku leeyihiin marka qofkii xaaskiisa inta furo mutcana aanan ugu darin macnaheedu waxa weeye dadka mafhuumka laga qaadanayo mutaqiintii shaygii xaqa lagu lahaa yani dadka mutaqiinta mid ka mida ma noqonayo wey saasay noqonaysa kadalika yubayinu allahu lakum aayaatihi lacalakum tacqiluun kadalika أي مثل ذلك البيان الشافي يعني ما رتي عدين تاس أو رب سبحانه وتعالى أحكامته صدا أو عدي أو كلا أي يبين الله الله أعدي لكم إذنك إذنك عدي آياته آياتي إذنك عدين هذي حلال تهي شيء الحلالين هذي تحريم تهي هذي شيء لفرضي لي تهي هذي وحل إذنك الريبي أمره يهي haddii uu nahyi yahay haddii xad la jidaynayo uu yahay oo maaragta la amrayo xuduud ay tahay kulli ilaahay subxaana wa tacaala sidaas ayuu aayaadka idinkugu caddaynaya weeyaan kadalika sidaas oo kale buu yubayinu allahu alla u caddeeya lakum idinka idinkugu caddeeya aayaadkiiyo aayadihiisa idinkugu caddeeya lacalakum waxaad mudantihiin kolka tattaquuna ama likay tattaquuna لعلكم تتقون لكي تتقو لكي تعقلون لعلكم يعني تعقلونها inaad caqli yeelataan ood waxgarataan darteed yani likay tafhamuu maa fiiha wa tacmaluu bimuujibiha inaad maaragtay yani fahamtaan aayaadka dhexdeeda wax ku sugan darteed ayuu rabbi idinkugu caddeeyey ood ku camal fashaan wax alla wixii aayaadkan ay keensanayaan ay gudanayaan inaad ku camal fashaan amar haddaynta oo laydin fara inaad qaadataan haddii ka hara laydin yidhaahdo laydinka reeba aad ka hartaan sidaas baa laydinka doonaya weeyaan ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم آيتان الله وحن وقور رمي قصة بن إسرائيل لحدو ذا دعضي أيو نوقور رمي ذات أمري قراءة أيو نوقور رمي وحون لي وحوي ذات كاسو يعني موت كعرري لما شك عرري dhimasha ka baxsanaya markii ay dhimashada ay ka carareen yaa allah wuxuu kula mucaamalooday wixii ay ka cararayeen lafteedii baa lagula mucaamaloodo waa la laayay waaba dhinteenba kulligoodba waxa ay ka carareen maxay tahay culamada qaar waxay leeyihiin magaaladoodiibaa cudur daacuun la yidhaahda alwaba ayaa ku dhacay cudurkaas markuu ku dhacay bay beledkii ka carareen sidaasay odhanayaan si ay maaragtay dhul aanan cudurkaani lahayn ay u tagaan oo i badbaadaan usii noolaadaan markaasay markay baxeen baa rabbi subxaana wa tacaala yidhi muutu markaasay dhinteen culamada qaarna waxay leeyihin maya cadow oo maaragtay ka xoog badan ayay ka baqeen oo ay ka carareen jihaadkii jihaad fii sabiili illaahi jidkii ilaahay ku dagaalami lahaayeen baqid ay baqayaan darteed bay uga carareen oy ku tageen markay carareen yaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi mawd sama waxaad ka cararayseen dhinta baa la yidhi markaasay wada baaba'een macnahaasay leeyihiin culummada waan arki doona insha allahu tacaala alam tara ma og tahay nebi maxamedow ila aladiina kuwii yani cilmi ma u leedahay alam taclamu ma og tahay oo cilmi ma u leedahay ila aladiina kuwii kharajuu baxay min diyaarihim guryadoodii ka baxay wahum ayagoo uluufun kumanyaal ah yani ayagoo tiro badan guryahoodii ka baxay kuwaas yani cilmi ma haysaa warkoodii maku soo gaaray weeyaan maxay u maxay u baxeen guryahooda uga baxeen xadar almawti yani liajli xadar almawti firaaran min almowt mowtka digtoonaanshihii ay ka digtoon yihiin darteed bay u carareen xadar almawti mowtka digtoonaanshihii darteed ayay uga baxeen guryahoodii u tageen markay guryihii ka baxeen faqaala lahum wuxuu ku yidhi allahu alle allah baa wuxuu ku yidhi ayagii muutuu dhinta buu ku yidhi muutuu dhinta oo baaba'a sidaasaa lagu yidhi markaasi famaatuu jamiican kulligood waa dhinteen way baaba'een markaa kabacdi baa uma intaa dabadeed markii la dilay ay dhinteen kadib axyaahum allah waa soo nooleeyey allah baa soo nooleeyey marka sidaasuu rabbi noo sheegay subxaana wa tacaala ina allaha alle laduu fadlin dheeraadsiin alla u saaxiib ah weeyaan cala annaasi dadka dushooda ou dheeraad siiyo fadli iyo maaragtay darajo uu siiyo mid u saaxiib ah wey walaakinase aktara annaasi dadka badankoodu laa yashkuruuna nicmada ilaahay kuwa ka shukrinaya ma aha nicmada ilaahay uu siiyey hadday tahay nicmo diineed kuwa ka shukriya ma aha hadday tahay mid adduuniyo kuwa ka shukrinaya ma aha weeyaan aayaddan marka waxaa la yidhaahdaa sidaan hore usoo sheegnay suurat lbaqara shan arrimood shan jeer dad la soo nooleeyey isla adduunka dhexdiisa lagu soo nooleeyey buu rabbi nooga sheekeeyaa markii waa soo marna aayadii aayadda ugu horreysay markii waid qultum ya muusa lan nu'mina laka xataa nara allaha jahra yani faakhadathm saacikatu in la halaaga waa soo marna uma bacatnaahum uma bacatnaakum min bacdi mawtikum u ilahay leeyahy saacadii baa ku dhacday ayagoo arkayo waa la halaagay markaasuu rabbi soo nooleeyey aayaddaas waan aragnay waa reer bani israa'iil wey qisadii labaad oo qisatu lbaqara waan soo marna ayadana in saci markii la gowracay la yidhi ku dhufta yani faqulna idribuuhu bibacdiha kadalika yuxyi llahu lmawta wa yuriikum aayaatihi ayadana waan soo aragnay wey aayaddan tii saddexaad wey dadkan yani mawt ka cararayay oo la laayay oo haddana lasoo nooleeyey midda saddexaad midda midda afraad waxaan ugu tegi doonaa ow kaladi mara calaa qarya ninkii magaalada inta soo maray yidhi seebuu ilaahay u noolaynaya oo la dilay boqol sano markuu maaragtay dhinsanaa kabacdina lasoo nooleeyey iyo qisada ugu dambayso shanaad oo nabiyullahi ibraahim ou yidhi maaragtay rabbi arinii kayfa tuxyi lmawta qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyatma'ina qalbi shimbirihii marka soo qaadan la yidhi dabadeedna shimbirihii intuu gowracay hilibkooda isku qasay haddana ay noolaadeen marka waa aayaddii saddexaad oo maaragtay adduunka dad inta yani la dilay oo dhintay oo rabbi kusoo nooleeyey oo kaga waramayo weeyaan aayaddaa marka maqsuudka laga leeyahay danta laga leeyahay waa maxay yani maqsuudka laga leeyahay sida sheekh maxamed alamin shinqiiti fii tafsiirihi kitaabkiisa adwaa bayaanka uu ku sugayo waxa weeye wuxuu leeyahy waa tashjiicu lmu'miniina cala alqitaali dadka mu'miniinta oo dagaalka lagu geesnimo geliyo ayay maaragtay aayaddani tusinaysaa buu leeyahy maxaa yeelay insaanka hadduu ogaado yani haddii uu dhinto yani maaragtay inuusa hadduu ogaado inuusan cararka uu cararay baxsashada uu baxsaday inuusan mayd kaga geeri uusan kaga badbaadaynin hadduu og yahay oo yani maaragtay baxsashadii iyo orodkii aysan badbaadinaynin aysan dhimasho ka badbaadinaynin hadduu taa og yahay waxa u fududaanayso inuu cadowgii ka hortago uu la dagaalamo ba u sahlanaanaysa buu leeyahay marka aayadan yani mufasiriintu macaani badan waxyaala tiro badaanay daldalaan warar badanay sheegaan laakiin macnahaas oo maaragtay xabsiga un baan ka soo qaadanayna maxaa yeelay ilahay nooma sheegin dadkani yay ahaayeen nalooma sheegin aayadda alam tara ila aladiina kharajuu un baa la yidhi nalooma sheegin dalkay bay joogeen wadda ardada ay joogeen waa halkay nalooma sheegin yani nalooma sheegin zamankoodii wuxuu ahaa keliya inaan nabiylahi maxamed ka horeeyin baan ognaa oo qiyaasayna laakiin zamankooda bitaxdiid waktigoo ahaa ma garanayno yani qaabka ay uga dhinteenna nalooma sheegin keliya waxaanu lala sheegin inuu alla yidhi muutu ou yidhi oo marka ay dhinteen marka sidaa darteed arrimahaasoo idil haddii wax faa'iidaa ay ku jiraan oo maslaxadii noogu jirto allah waa noo cadayn lahaa marka wax maslaxada nooga xiran lama arko muhiimada qisada laga raacayaa unbaa muhiimadu tahay in cibro laga qaato qofka yani inuu ordo oo dagaal hadday tahay jihaad fii sabiilillahi uu ka cararaahi inuusan ku badbaadaynin baxsashada u baxsaday cararka u cararay inaysan badbaadinaynin inaysan nabad nolol u kordhinaynin cibradaasaa laga qaadanaya sadaca iyo baqidda iyo inaysan cumrigaada kuu kordhinaynin waktigaagii lagugu talagalay inaad dhimanayso taas ayay daliil u tahay sidaas ayay maaragtay yani mufasiriintu ay ku fasirayaan walidalika yani maaragtay sida ay maarata ibn cabaas radi allahu canhu laga wariyo wuxuu leeyahay waa dad ka cararay yani wuxuu leeyahay aayaddan waxaa loola jeedaa buu yidhi cuniya biha qawmun kaiiru lcadad dad aada u tiro badan ayaa loola jeedaa aayaddan buu yidhi kharajuu min diyaarihim firaaran min aljihaadi fii sabiili illah jihaadkii alla jidkiisa lagu dagaalamo dad ka cararaya bay ahaayeen faamaatakum allah allah baa dilay uma axyaahum ilaahay waa soo nooleeyey markii la soo nooleeyo dabadeed ayuu wa amarahum an yujaahiduu caduwahum cadowgooda inay la dagaalamaan buu alla amray sidaasuu leeyahay waxaana tusinaysa buu leeyahay aayadda ka dambayso waqaatiluu fii sabiili illahida ayaa qariinaa inay arrintu jihaad tahay jihaad fii sabiilillahi ay tahay ayay maaragtay tusinaysaa ibnu kaiir isagana wuxuu ka warinayaa wuxuu leeyahay yani wakiic ibnu jaraax ayaa cabdullahi ibn cabaas sanadkiisa ku warinaayo wuxuu leeyahay cabdullahi ibn cabaas kaanuu arbacata aalaafin dadkaa magaalada ka baxay afar kun bay ahaayeen kharajuu firaaran min ataacuun waxay ka carareen taacuunka cudurka la yidhaahda bay ka carareen markaase waxay yidhaahdeen na'tii ardan laysa biha mawtun magaaladan dadkoo dhan wada dhimanayaan waa ka cararaynaa waa ka tageen magaalo aanan mawt iyo dhimasho lahayn baan aadaynaa markay meeshii ay tageenna allah wuxuu ku yidhi muutuu famaatu markaasay wada dhinteen calaa kulli xaalin labada riwaayo waataan hormarinay ama taacuunay ka carareen hala yidhaahda iyo cumur ama jihaad bay ka carareen hala yidhaahday labadaba orodkaasi inuusan adashaadi ku kordhinaynin ayay maaragtay aayadani daliil u tahay weeyaan walidalika xataa taacuunka markii la arko shareecada waxay qabtaa cudur hadduu magaaladan yimaado oo bala caama beledka ay ku soo dhacdaa inaadan beledkaa laftiisa aadan ka bixin dadka kalena aysan soo gelin sida masalan saxiixaynkaba ku sugan imaam axmed oo warinaayo cabdullahi bni cabaas radi allahu canhu wuxuu leeyahay cumar ibn khataab baa wuxuu aaday kharaja ila sham cumar ibn khataab ayaa waxaan ujeedaa yani xadiis saxiixaynka ku yaalaba wuxuu leeyahay cabdullahi ibn cabaas baa wuxuu yidhi cumar ibn khataab baa wuxuu aaday shaam u baxay buu yidhi markii uu tagay magaalo sarqi la yidhaahdo sarqi la yidhaahdo ayaa waxaa la kulmay abu cubayda oo ciidankii muslimiinta kamida iyo asxaabtiisii ciidankiisii baa la kulmay markaasay u sheegeen meesha uu socdaahi shaam in uu cudurkaas maaragtay taacuunka uu ka dhacay ayay u sheegeen marka cumar inuu noqdo dabcan meeshiis inuu ka noqdo laakiin wax nusuusa ma haynin markaas cabdiraxmaan ibni cawfa u yimid oo markaas maqnaa ayaan u yimid cumar ibn khataab markaasu wuxuu ku yidhi yani ina cindii min hada cilma aniga cilmi baan hayaa buu yidhi arrintan cilmi baan u hayaa maxaa yeelay samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkoo leh baan maqlay cudurka idaa kaana biardin wa antum fiiha falaa takrujuu firaaran minhu magaalo hadduu cudurkaa ku dhaco adigana aada beledkaa ku jirto cararid aad ka cararaysa darteed ha uga bixinina magaaladaas buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam وإذا سمعتم به بأرض دلك هداكم مقشانا فلا تقدموا عليه مقالة هداكم مقشانا هقلين عذرك هدو جركار هآدم عمر مركو أرنتاس عبد الرحمن بن عوف وشيغي يعني فحمد الله عمر عمر الله كما هديي ثم انصرف مدينه سو نقضيه يعني مارت ددكي ولا سو لافتي ويه marka yani asal ahaan haddii cudur uu jiro sidaasa islaamku u mucaamalaa yani lagama cararo sababtu waxa weeye yani noloshaada kuu kordhin mayso orodka aad ordayso ajashaada unbaad dhimani wey haddii la yidhaahdo waa dagaal haddii la yidhaahdana hadda firaarka in la cararaahi oo dagaal laga cararaahi oo laga baqaa jihaad fii sabiilillahi xayaato kuuma kordhinayso waqtigaada unbaad dhiman wey qul lan yanfacakum lfiraaru إن فررتم من الموت أو القتل وإن الله تمتعون إلا قليلا تاسو رب لي سبحانه وتعالى سيدا منافقين تأيدي جرين وكان منافقين توي دكي كريب جرين وريأسي أنا رد من جهاد كهجلين أي أورين جرين الله حويري سورة آل عمران الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا هذي يعني أنا أن أطيع إلى هايين لمن جرين وركاسوا الله يقول فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين بل نفتي إن موتك كرر هذا أولي كرتا الضفر الشبيه آتيين مركا موتك مالا لماشي الدكتوك هو إيمان أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة guri daaqeer haddaad dhisato meel kasta oo kugu soo geli dhimashadii wey marka in laga cararo yacni arrinkaasi waa mamnuuc weeye arrinta marka aayadda ay ka hadlaysana waa taas weeyaan in marka qaniinadan la rajaxo oo qitaalka ahna waa macnahaas cabdullahi bn cabbaas uu ku fasirayo oo jihaad niman ka carariyey bay ahaayeen walidaalika waad ogtihiin yani maarata khaalid ibn khaalid ibn lwaliid oo nabiyullaahi maxamed uu u baxshay sayfullahi almasluul seeftii alla uu u bixiyey hadalladiisii markuu dhimanayay yani sariirtiisa ku dhintay firaashkiisa ku dhintay markaasuu wuxuu yidhi hadal aada u qiimo badan oo taariikhda galo oo aada u qiimo badan buu maarata jeediyey khaalid ibn lwaliid uu jeediyey wey markuu dhimanayo malkumowtka sakaraatulmowtka uu hayay ayuu wuxuu ku yidhi laqad shahidtu kada wa kada mawqifan intaasoo dagaal ayaan ka qayb galay buu yidhi mawqif fara badan jihaad dagaallo fara badan aan galay buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi yacni wamaa min cudwin min acdaa'ii jirkayga xubnahayga xubin ka mid ah ima jiro ilaa wuxuu yidhi yacni maaragtay fiihi رمية رمية سهم إلا وفيه رمية سهم يعني وطعنة رمح وضربة سيف تلك جمال كمدة ما بجي تقول حبن حبنا هي كمدة أو حقيا الله جمون لسوق ما فلار لسوق ما يقول تعالى ورا مارت لصوت ورا يقول دعي سيف مارت اللي يقول دفتي وحاس أدم بعد مارت كجربو يري تلك يقول تاسوي مركاسو حويري وها أنا أموت على فراشي ما أنت نواي كان بولي وحقول لي منايا فراش كي يكون فيتي كما يموت البعير سيدا رتيبة أو ماشي سو قول انتو كلام أنا ماشي سو وقول لي منايا بولي يعني رتيبة سيدا أو مارت حرودي سو قول انتو كلام أي أنا أنا قبشي دي وقول لي منايا بولي بكاسو يقول فلا نامت أعين الجبنة ذاتك فلياشا إلهو إن دفو دي يسر هردها وو قلان إله هردها تيري يعني إيه إن هردنوا فلياشا marka looma dhinto dagaaluu qof galay keliya kuma dhimanayo laguma dhinto waxaa lagu ajalki ajashaadun baad u dhimanayo waqtigii rabbi kuugu talagalay marka carabidda la cararaahi wax macnaahay dadka u kordhinayso ma leh weeyaan marka sidaas darteed ayuu maaragtay allah u yidhi ama daacuun ha ka carareen ama jihaad fii sabiilillahi ha ka carareene allah uu u yidhi faqaala lahum allahu allah wuxuu ku yidhi muutuu dhinta markaasay dhinteen dhammaantood markay dhinteen uma intaa dabadeed axyaahum allah waa soo nooleeyey allah baa soo nooleeyey markii la soo nooleeyey sida cabdullahi bn cabaas uu leeyahay aayaddaa dambaa la leeyahay habta waaye jihaadkii gala markii la soo nooleeyey dhimashada sooma aragtaan hadda marka dagaalama baa layidhi jihaadkii gala weeyaan ina allaha alle laduu fadlin cala annaasi dadka dushooda mid dheeraa siin yani fadli ziyaado siiyo ayuu ahaaday mid u saaxiiba buu ahaaday ولكن أكثر الناس ذاتك بدن كودو لا يشكرون إلهي كما شكريان نعمل إذا شكرا ما يويا وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا دقالما في سبيل الله ألا جدك سكدر ذا محاضر دقالما يسال لتكون كلمة الله العليا مرك وقاتلوا في سبيل الله yani waxaa lala hadlayaahi waa dadkii yani maaragtay jihaad yani dadka hadda lasoo nooleeyey laftoodaa loo jeedaa weya waqaatiluu fii sabiili illah jumhuur mufasiriin sidaasay ku fasirayaan dadkii alla uu nooleeyey baa loo jeedaa oo laleeyahay waqaatiluu fii sabiili illah ilahay jidkiisa ku dagaalama saasay ku fasirayaan culamada qaar ka mida waxay leeyihiin maya khitaabka waxaa loo jeeda ummatu maxamedaa loo jeeda haddaad tihiin ummadii nabiyullaahi maxamedo maadaama aada ogaateen cararku inuusan ajashaadi kordhinaynin waqaatiluu dagaalama fii sabiili illahi ilahay jidkiisa ku dagaalama litakuuna kalimat llahi alculya u dagaalama kelimadda alle inay kor noqoto waclamuu ogaada ana allaha alle samiicun allihii maqle inuu yahay addoommadiisa aqwaashooda haba qarsadaan hadday doonaan caliimun allihii cilmi leh inuu yahay niyadooda waxa ku jira hadday saalix tahay iyo hadday faasid tahay bay allah inuu cilmi uleeyahay taas ogaada buu rabbi leeyahay subxana watacaala marka qofka hadduu og yahay rabbigiisa inuu samiic u yahay inuu caliim yahay oo markaas jidkiisana uu ku dagaalamayo way u sahlanaanaysaa inuu cadowgiisa la dagaalamo maxaa yeele rabbi baa garab taagan leanna diintiisa buu maaragtay oo u gargaarayaa weeyaan man da ladii yuqrid allaha qardan xasana fayudaacifahu lahu abcaafan kaiira man daa man waa kuma daa midkan alladii kii ah yuqrid allaha alla amaahinayo qardan amaah oo xasanan wanaagsan qofka allah ammaan amaah wanaagsan amaahinayo oo deyminaya allah waa kuma oo kolkaa fayudaacifahu allah uu u laablaabo lahu axadkii qardigiisa uu u laablaabo abcaafan laablaab oo kaiiratan fara badan oo markaa rabbi u laalaabo weyaan marka man daa mantaas waa ismu istifaamin fi maxali ibtidaal ay taalla waa marfuuc fi maxali rafcin waa ibtidaal lagu nasbinaya daadana khabarkeedii baan ka dhigaynaa alladiidana yani jumlada maaragtay siladiiba waxaan ka dhigaynaa siladeedii ama wasf baan ka dhigaynaa ama waa bedel intaa doonta icraabta doontaad icraabi kartaa weeyaan man wa man waa kuma daa midkani alladii kii ah yuqrid allaha alla amaahinayo qardan amaah oo xasanan wanaagsan allah amaah wanaagsan qofka amaahinaya waa kii alqard alxasanu waxaa la yidhaahdaa waa annafaqatu fi sabiili illah ilahay jidkiisa wax lagu bixiyo litakuuna kalimat llahi alculya jidka ilahay wax lagu dhiibo haddaad jihaad fii sabiili illahi aada xoolahaada ku bixiso adoo allah waxaa naahiyey bay la mid tahay marka allah amaah ugama baahna addoommadiisa amaah ugama baahna waa ka deeqtoon yahay laakiin adigaa lagugu tirtirsiinaya inaad maaragtay ajar weyn aad farmarsato qiimaha camalkaas aad samaysaga waxaa lagaa dhigi sidii qof wax weyn yani maaragtay allah axad wax amaahiye oo kalea laga dhigay darajadaadii weeyaan marka jidka ilahay wax ku dhiibta wey marka ayadani waxa weeye waa xafi iyo boorin markii jihaadkii laga soo hadlay alinfaaqu fii sabiili illahi laisku boorinayo weeyaan man da ladii yuqrid allaha qardan xasana amaah wanaagsan yaa bixinaayo marka oo kolkaa fayudaacifahu allah uu laablaabo qardigii lahu axadkii uu laablaabo adcaafan laablaabid oo kaiiratan fara badan abcaafta faraha badan aayaddan nooma sheegin laakiin aayadda soo socoto isla suuraddana dhexdeeda ayaan insha allahu tacaala ku arki doonaa waxa weeye toddoba boqol oo yani maaragtay toddoba boqol oo jeer ayaa qofka loo laablaabaa amaba ka badan baa loo laablaabaa siduu allah leeyahay مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يعني ساسو رب ليه قفك إلهي جدكيس وحكم بحيا حالكيس وحوي يعني وحو لم يهي حبت هل حبة أو دولك انت لغو أبوري جيت سودا ليسي مركا تضبط تضبط سبول اي كدلت تضبط سبول وجيت كيس وصارت halkii sabuulna ay ku taallo boqol xabo oo galeeya ama masigaa ama wax lamid ay ku taallo marka waa meeqa waa toddoba boqol wey toddobadaa boqol oo kale markaasaa weliba waxaa la yidhi wallahu yudaacifu liman yashaa waaba ilaahay waa kasii badiya intuu doono ayuu qofku doonaba u maaragtay oo ajrigiisa u laablaabaa weeyaan wallahu alle yaqbidu yani wuu ciriiriyaa wuu qabtaa hadda alqabdigu waxaa loo jeeda altaqdiiru wey waa fakrinimo iyo ciriiri lagu geliyaa loo jeedaa fakri lagaa dhigo allah wallahu alle yaqbidu wuu ciriiriyaa oo quudkiibuu ku ciriiriyaa ciduu doono wayabsutu wuuna fidiyaa yani maaragtay risqigii ayuu fidiyaa marka yani albastuna waxaa loo jeedaa yani waxaa la yidhahdaa altawsiicu baa la yidhahdaa waasicin baa loo jeedaa marka yaqbidu wuu ciriiriyaa wayabsudu wuuna fidiyaayo wuu waasiciyaayo risqu u afsiciyaa qofkuu doono maxaa yeelay ilaahi subxaana watacaala adduunkan yani maaragtay wax siismada iyo kuma tusinayso jacayl iyo nacayb midna kuma tusinayso alla uu qofku jecel yahay ama uu necab yahay gaalkana xoolaha waa la siiyaa muminka sida loo siiyo kale gaalka fakri baa laga dhigaa muminka fakri baa laga dhigaa xikmada ilahay waxay keento weeyaan kula numidu haaulaai wa haaulaai min cataai rabbik allah labadaba waa siinaya midkuu doonaba wax ka siiyaa weeyaan marka wallahu yaqbidu wayabsutu allah yani risiqana wuu ciriiriyaa qofkuu doona ku ciriiriyaa wayabsudu wuuna fidiyaayo wuu waasiciyaayo ciduu doono u waasiciyaa wailayhi ila allahi allabaa turjacuuna laydiin celina maalinta qiyaamaha ah markaasuu fayujaaziikum calaa acmaalikum camalkiinu idinka abaalmarin allah subxaana watacaala marka aayaddaasi waxa weeye waa waa yani wanaagaad samaysay kaa dhumi maayo allah baa kuwa kaa jazaynayo weeyaan ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألم ترى ما أبتهي أو ما كور قبتع إلى إلى الملأ إخيارتي ومن بني إسرائيل ري بني إسرائيل كاملة من بعد موسى أي من بعد موت موسى نبي الله موسى دمشري ست بديت أخيارتي أحيد ري بني إسرائيل وركو لما هيفا أو مارتي وقال مولادة إذ وقت ما أبتهي قالوا أي رهدين لنبي النبي اللهم أيجا أسقنا إليهم نبي أيجا إليهم أي كي رهدين ابعث لنا ملكا ابعث ثار ونو مقعاو لنا أنك نو مقعاو ملكا من بقر نو مقعاو نقال نبي بولي كي رهدين من بقر نو مقعاو نقاتل أن دلرني في سبيل الله الله جدي سأكون دقالني نو مقعاو بيراني nuqaatil fii sabiili illah alla jidkiisa aan ku dagaalanay noo magacaw markaasuu intaa markay yidhaahdeen qaala nebigii wuxuu yidhi hal casaytum dad yahow hadda dalbayo in melig iyo boqor laydiin soo saaro si aada u jihaadaan hal casaytum ma mudan tihiin in kutiba haddii la waajibiyo calaykum dushiina lagu waajibiyo alqitaalu dagaalka lagu waajibiyo oo laydinku farad yeelaa allaa tuqaatiluu inaadnan dagaalamin ma mudan tihiin oo dagaalka aad ka tagtaan inaadnan dagaalamin ma mudan tihiin macnaha wuxuu ka shakisan yahay nebigan hadalka ay dadkan leeyihiin ibcata lana malika nuqaatil fii sabiili illah reer bani israa'iil ay leeyihiin inuu yahay mujarad kalaam hadal keliya oo wax ficila aan la jirin maxaa reer bani israa'iil u yaqaanaa wuu garanaya markaasuu hadalka sidaa ugu celiyey wey haddaba dadkan waa reer bani israa'iil wey sida aayadda aayadaha aan siyaaqooda ka fahmi karnana zamankoodu waa zamankii nabiyullaahi daawuud nabiyullaahi daawuud waqtiguu joogay ayay ahaayeen qisadan halkan ka bilow ilaa aan maaragtay ka tagno tilka rusul aan ka gaarno iyada un baan ka hadlaynaa qisadaasaa laga hadlaya reer bani israa'iil ayadaa laga warramaya waxa weeye dadkan reer bani israa'iil niman la yidhaahdo gaalo ah ayaa maaragtay waana nabiyullahi muuse kadib wey weliba zamankii nabiyullahi daawuud wey ayaa dhulkoodii ka saaray way ka adkaadeen way qahreen reer bani israa'iil marka yani nimankaasna sida uu allah tilmaamayo waa qawmu jaaluut baa la yidhaahdaa nin jaaluut la yidhaahdo dadkiisii wey boqor oo nimanka madaxda u ahaa marka waxay ku tilmaamaan qabiil dad la yidhaahda alcamaalika oo asalkooda la yidhahdo dhulkaa falastiin iyo baydegaan ay yidhaahdaan ayaa loo jeedaa dadkaas ayay dhulkii ka saareen reer bani israa'iil guryahoodii bay ka saareen dadkoodii maaragtay carruurtoodii bay ay maaragtay addoonsadeen ciyaalkii bay ka wateen wahaakada waa dullaysteen markii dulligaa ku dhacay ayay marka waxay yidhaahdeen nebi ambiyadooda kamida inta u tageen bay yidhaahdeen si dulliga aan iskaga qaadno nin boqor ah oo aan ku dagaalano taxta raayadii aan ka dagaalano noo magacow calanka isaga noo wado oo madax qaa'id ah nin qaa'id noo noqdo oo madaxa noo magacow oo boqora bay dheheen sidaasay weydiisteen reer bani israa'iil hadda waxaad ku taqaanaa ambiyadooda inay mukhaalafaad iyo ictiraadaad iyo belo ku keenaan sida nabiyullaahi muuse bay u dhibi jireen saasoo kale bay nebigaana ay maaragtay ku sameeyeen nin buu usoo magacaabay ninkii bay dood ka keeneen waa ka murmeen ilaa markii dambe xujaj cadcad la siiyey sida allah nooga warrami doono ay markaa ku qanceen markaa kadib weeye dadkaas ayuu marka rabbi subxaana watacaala ka warrami alam tara ma ma og tahay oo ma aragtaa yani ma og taho alam alam taclam waay ma og tahay maku soo gaaray way warkoodii ila almalai almala waxaa la yidhahdaa wa ashraafu alqawmi wa saadatuhum dadka dadka madaxda u ah ayaa mala la yidhahda almala la yidhahda waxaana la yidhahda waa ismu jamcin laa waaxida lahu min lafdi magaca sidaasu mala marka la yidhahda mufrad ma laha waa magac jamaca weeyaan sida alqowm iyo alrahd iyo alibil iyo alkhayl iyo markaad tidhaahdid kuwaasoo kale uu la mid yahay weeyaan ismu jinsi baa la yidhahdaa mufradna ma laha weeyaan ila lmala'i dadkii ikhyaarta ahaa oo min bani israa'iila reer bani israa'iila warkoodii yani maaragtay ma og tahay wey min bacdi muusa nabiyullaahi muuse gadaashii markuu dhintay dabadeed u war ah warkoodii ma haysa mala'aasi yani min bacdi muusa min bacdi mawti muusa baan ujeeda nabiyullaahi muuse dhimashadiisa ahaa dhimashadiisa kadib ahaa yani warkoodii ma haysaa ma og tahay in wakti warkooda ma og tahay qaaluu ay yidhaahdeen linabiyin nebi nabigaa lama cayin mufasiriinta hadba meel ka dhacaya midba magacuu ku sheegi waxba wax tusinaya nasuusa mala nebi ambiyadooda ka mid unbuu ahaa leanna reer bani israail ambiye aada u tiro badan uu ilahay kasoo saaray subxana watacaala walidaalika waa la nakireeyey linabiyina la yidhi nakira loo daayay inaa marka tacyiinkiisa aysan wax macnaaha weyn aysan noogu fadhinin ayayna tusinaysaa in la sheegaayo wax weyn hadda nooga maqan tahay lama arko nebigaasoo lahum ayaga usugnaaday leeyihiin ay ku yidhaahdeen ibcad lana noo soo saar oo noo magacaaw malika nin boqor ah noo magacaaw nuqaatil aan dirirne fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa aan ku dagaalanay markaasuu yani markuu reer bani israa'iil uu yaqaanaa wuu ka dhashay su-aaluu ku jeediyey marka hadalku yani u jeediyey qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi hal casaytu ma mudan tihiin in kutiba haddii la farad yeelo oo la waajibiyo calaykum dushiina alqitaalu dagaalkii lagu waajibiyo allaa tuqaatilu inaadnan dagaalamin ma mudan tihiin oo wixii aad ballan qaadayseen waa dagaalamaynaa aada diidaan idnan maaragtay arrintaa fulinin maaragtay ma mudan tihiin weeyaan qaaluu markaasi waxay yidhaahdeen wamaa lanaa anlaa nuqaatila fii sabiili illah wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday yani maxaa naga mancinayo wey anlaa nuqaatila inaanan dagaalamin fii sabiili illaahi alla jidkiisa inaanan ku dagaalamin waa maxa shayga naga hor istaagayo weeyaan yani maa yamnacuna min dalika maxaa noo diiday inaan dagaa inaan jidka aan jidka alla ku dagaalanaa maxaa naga hor istaagay markaasay cillo raaciyeen yidhahdeen waqad ukrijnaa walxaalu qad ukrijnaa iyadoo nala saaray min diyaarinaa guryaheedii nala ka saaray oo cadowga oo naga baxshay gurigii ayaygii naga qaatay isagii wa abnaa'inaa ilmaheenina ay qaateen oo carruurteena nala ka saaray ayaga ay la wareegeen seen u dagaalami weynaa weeyaan marka allaa nuqaatila saasuu leeyahy antaasi mar qur-aanka waa la daahiriyaa marna waa la xadfaa marna waa la muujiyaa qur-aankana way ku timaadaa an iyo laa bay ahayd markaasaa nuunkii laam loo bedelay laamkii laamka lagu idqaamay marka allaa nuqaatila qur-aanka marna waa dadkii iyadoo antii la muujinayo maa laka anlaa takuuna anlaa takuuna maca asaajidiin antii waa la banaankaa lasoo dhigay iyo mara banaanka lasoo dhigay nina leeyahay wamaa lakum laa tu'minuuna billahi yani anlaa tu'minuuna billahi wey yani anti waa la iska xadfaa marka waa yani waa tacbiir oo qur-aanku isticmaalo weya luqa fasiixa wey in laga tago lana ogolaado waa laba luqoo wanaagsan weeyaan inaanan dagaalamin waa maxa waxa naga hor istaagay ayada oo guryaheeni nala ka saaray caruurteeni nala ka saaray iyagu ay la wareegeen waa dagaalamaynaa wey markuu casiimadoodii arkay allah baa maaragtay weydiistay waa lagu waajibiyey maaragtay yani kitaalkii baa lagu waajibiyey dagaalkii jihaadkii baa lagu waajibiyey markii lagu waajibiyey in yar mooye intii kale waa diideen inay ka qayb galaan waa diideen reer bani israa'iil wey falamaa kutiba markii la waajibiyey calayhim dushooda alqitaalu dagaalka lagu waajibiyey tawallow way jeesteen ilaa qaliilan in yar oo minhum ayaga ka mid ah mooye intaas waa intii yar aan arki doono oo meligan loo magacaabi doono taaluut la yidhaahdo imtixaanaadkiisa kabacdi lasoo la soo hari doonta baa loo jeedaa intaa mooye intii kale waa ay jeesteen weeyaan wallahu alle caliimun allihii og weye bidaalimiina dadka daalimiinta ahee dulmiga sameeyo allah waa og yahay oo waa maxay dulmigay sameeyeen altawali can iljihaadi fi sabiili illah can ilqitaali fi sabiili illah wa tarki ljihaadi yani wa cisyaana liamrihi tacaala arrinkii alla uu amray oo ku waajibiyey ku caasiyeen jihaadkii ilaahay iyo dagaalkii ay diideen icraafka iyo jeesashada ay la yimaadeen allah waa og yahay sidaa darteed wuu ka abaalmarinaya weeyaan وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا markii ay dagaalku lagu waajibiyey maligiina waa loo magacaabay ninkii boqorka ahaaba loo magacaabay wa qaala lahum wuxuu ku yidhi reer bani israa'iil nebiyuhum nebigoodu wuxuu ku yidhi ina allaha alle qad bacata wuu soo saaray qad bacata allah wuu soo saaray lakum idinka wuxuu idiin soo saaray taaluuta ninka taaluut la yidhaahdo idiin soo saaray melikan xaal uu yahay mid boqor ah oo isaga dagaalka qaa'id idinkuga oo idin hogaaminayo ayuu rabbi idin soo saaray weeyaan sidaasuu idiin soo saaray taaluut baa laidiin magacaabay baa lii magacaabinta taaluut bay muran ka keeneen marka haddana ka hadlay waxay yidhahdeen qaaluu waxay yidhahdeen reer banu israa'iil annaa yakuunu sideebuu ugu ahaani lahu taaluut almulku boqortooyada iyo madaxtinimadu seebay ugu ahaanaysaa calaynaa dusheenna uu madax noogu noqonaya seebuu madax noogu noqonaya weyan wa naxnu anaguna marka yani nooma noqon karo ninkaasi madax weeyaan madax nooma noqon karo laba cillay marka la yimaadeen ko waxay yidhahdeen wanaxnu anagu axaqu kuwa mudnaansho badan baa nahay minhu faaluut baan kaga mudnaansho badan nahay bilmulki boqortooyada annaga kaga mudnaansho badan macnaheedu waxay ujeedaan yani nin ka dhashay qoyskii ama dadkii boqorada ay kasoo bixi jireen ma aha caruurtoodii kamid ma aha qoladii boqorada kasoo bixi jiray ma ahe annagaaba boqoradoodii ah annagiinu naga soo dhexbaxay ahy taa waa mid wey midda labaad waxa weeye uusan madax noogu noqonaynin walam yu'ta lamana siinin sacatan tanaadnimo oo min almaali maalkii ahna ma haysto nin xoolo lamaa waa nin faqiira wey labadaas sababoodba madax kuma noqon kara bay leeyihin kow dadkii boqorada ay ka dhalan jireen kamid ma aha laba nin xoolo lama aha maxaa yeelay mulkidu waxay u baahan tahay xoolo boqorku wuxuu u baahan yahay wuxuu xoolaha uu wax ku kala socodsiiyo ayuu u baahan yahay ninkani waa nin faqiir bay yidhahdeen intaa markay yidhaahdeen qaala nabiyllaahi nabigii alla wuxuu yidhi oo reer bani israa'iil nabigoodii ah wuu iska wareejiyey arrintan ma ahan inuu asaga naftiisa ka magacaabay waxyibuu ku magacaabay waxay ilaahay u waxyooday ayuu ku magacaabay qaala nabigii wuxuu yidhi ina allaha alle ayaa istafaahu taaluu doortay calaykum dishiina idinka doortay muhiimadanu ma aha yani hebel wax xoolo badan yahay hebel reer boqoroo ka dhashay arrinku ma aha waa doorasho rabbi subxaana watacaala xaggiisa ka timid xikmo uu og yahay inuu maaragtay qaa'id noqon karo u qalmo ayuu u doortay weeyaan wazaadahu markaasaa waxyaalaha lagu doortay buu rabbi noo sheegayo wazaadahu allah wuu u kordhiyey taaluut oo wuu u ziyaadiyey bastatan awood buu u ziyaadiyey albastatu hadda waxaa loo jeeda alquwatu baa loo jeeda wazaadahu allah wuxuu u kordhiyey bastatan yani maaragtay awood ayuu u kordhiyey oo fi lcilmi xagga cilmiga ah ayuu u kordhiyey marka hore aniga malihiye axadka doorta waa allah amarka alla qaata wey ina allaha istafaa ina allaha istafaahu calaykum allah baa doortay oo idinka idinka doorta taaluut marka labaad waxa weye wasaadahu bastatan fi lcilmi xagga cilmiga ayuu awood u siiyey ujeeda quwa buu ilaahay u siiyey marka cilmigan la sheegayo waxa weeye yani waxaa loo jeedaa alcilmu waxaa loo jeedaa quwat lcilmi bisiyaasati alxarbi dagaalka siyaasadiisa iyo tadbiirkiisa iyo macrifada uu leeyahay mid awood u leh weeyaan yani maaragtay aad buu dagaalka u garanayaa weya waljismi wazaada wuu u kordhiyey bastatan awood oo fi ljismi jirka ahna jirkiisana nin xoog leh ayuu rabbi ka dhigay oo cadowgu markay arkaan ay ka qaybaysanayaan ayuu ka dhigay marka labadaas buu rabbi siiyey alcilmu waxa wa bisiyaasati alxarbi iyo waquwatun fi ljasadi ayuu haystaa oo shajaacadii iyo geesinimadii iyo kulli ayla jirto sidaa darteed isaga ayaa u qalmo rabbi idiin doortay weeyaan markaasaa hadalkoodii oo ay yidhaahdeen wanaxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacatan min almaal ayuu rabbi ka jawaabo wuxuu yidhi wallaahu alle yu'tii wuu siiyaa mulkahu mulkigiisa iyo boqortooyadiisa wuxuu siiyaa man yashaa waxadkuu doona buu siiyaa kuma xirna inuu maaragtay reer boqor iyo awlaadoodii iyo duriyadoodii farcoodii inuu ka mid yahay kuma xirna kuma xirna hebel maaluu leeyahay oo maaragtay waa maalqabeen oo isagaa ah munaasib ku ah arrinta kuma xirne allah ciddii uu u garto oo mashiicadiisa ay keento ayuu rabbi subxaanahu watacaala madax madaxtinimada uu siiyaa saasaa la leeyahay wallaahu alle waasicun allihii fadligiisu oo waasic yahay weeyaan oo ballaaran yahay weeyaan weyn yahay weeyaan caliimun haddana cilmi lahoo qofka mulkida mutaysta cilmi u leh oo ka og miman laa yastaxiqu qofka aanan mutaysanin buu kaga ogaal badan yahay qofka aan mutaysanin wuu kaga ogaal badan yahay weeyaan marka halkaas jihaadku marka uu yani maaragtay sababiga yahay culummadu waxay leeyihiin aayadahan qisadan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid ah jihaadku markuu sababi yahay haba noqdo sharcu man qablana sharcu man qablanaa waa sharcun lanaa weeye hadduusan wax khilaafaya usan jirin sharcigeenna hadduusan khilaafaynin asagana sharci buu noo yahay jihaadku hadduu talabi yahay oo adiga gaalada aad raadsanayso laabudda in imaam iyo qaa'id la helo waa laga maarmaan ma aha jihaadka dafciga jihaadku markuu talabi yahay oo kifaa'i yahay waxa weeyaan waa in qaa'id la helaa si aan khawdo aysan u dhicin oo nin walbaba hortiisa oo ugu ordin qaa'id oo maaragtay in loo magacaabo waa daruuri wey maxaa yeelay sharcigeenna wuu sugayaa allah wuxuu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu maa lakum ida qiila lakum infiruu fii sabiili illahi istaaqaltum ila alardi infiruu fii sabiili illah yaa odhanayo nabiyullaahi maxamed baa odhanayo oo dirayo qaa'idkii dadkii haystay ee muslimiinta madaxda u ahaa oo nabigoodina ah infiruu fii sabiili illahi baa la odhanay midda labaad nabigeena calayhi salaatu wasalaam haddii sariya uu diro ciidan yar hadduu diro amara calayhim amiiran nin madaxa ayuu madax uga dhigi jiro ka hormarin jiray nin baa madax looga dhigi jiray ciidan yar hadduu dirayo amiiruu nabigu u samayn jiray calayhi salaatu wasalaam wax isgarba garba siman oo isdaba ordaayo aan madax lahayn ma aynan jirin fawdadan islaamku ma yaqaano weeyaan marka taas waa laga qaadanay midda labaad qofka qaa'idka noqonaya ee dadka muslimiinta hogaaminaya waa in yani quwo oo xagga yani awood xagga xarbiga oo cilmiga u leeyahay in inuu leeyahay shajaaco iyo geesinimo iyo maqdara uu ku dagaalamo oo quwatu jasad ahna waa inuu leeyahay marka labadaas qofkii laga helo kaan lahayn waa laga horumarinaya isagaa laga horumarinaya walidaalika waxay dhahaan culammadu qofka caabidka oo taqiga oo aanan dagaalka si fiican u aqoonin laakiin waa caabid waa taqi waa ahlu khayr wa iyo midka faajirka oo muslimiinta ka mid a laakiin muslimka oo faajirka ah oo awoodda yaqaano dagaalka yaqaano awoodna u leh labadooda haddii mowqifka xarbiga iyo dagaalka uu taga kee la hormariya wadaadkan waxaa laleeyahay ukaada adiga madaxa lagu noqonay ninkaana loo dhiibaya faajir baa ahaado isagaa muslimiinta hogaaminaya sidaasaa la rabaa yani siyaasa sharciya ayaa la yidhahdaa bay ka mid tahay lama oranayo hebel waa faasiq iyo magaciisii muslimiinta difaacooda ninkaasoo kale waa inuu u istaago weya yani sidaasaa la rabaa marka in dadka ahalka u ah in la hormariyana waa laga qaadan uma waxaa arki doonaa ninka markii qaa'id laga dhigo jeeshka oo wataahi hayaacda keliya inaysan noqonin inuu yaqaano yani jeeshkiisa inuu ikhtibaar ku sameeyo imtixaano yaa ka soo bixi karo dagaalkan yaa awood u leh yaanan awood u lahayn oo dacfi ku jiraa inuu kala yaqaano ciidankiisa tafabud uu ku sameeyana waa laga maarmaan oo baarbaaro kan khudlaanka ku samaynayo midka maarata cabsida dadka gelinayo inuu waxaas oo dhan iska reebo ayaa la rabaa sida aan qisada ku arki doono insha allahu tacaala labadiiba markii labadii sababood la yimaadeen waa laga diiday allah baa doortay labadaas arrimood oo quwatan fi lcilmi waljismi labadaba waa la siiyey baa layidhi allahna mulkidiisa qofkuu doono siiyaa wey wa qaala lahum nabiyuhum marka way ku qanci waayeen intaa ilaahay baa doortay labadaas awoodoodna wuu siiyey mulkida ilaaha iskale qofkuu doonuu siiya weli inay muran ka qabaan aad moodaa markaasuu haddana shay kale kusii qancaan ayuu nebigii haddana u sheegay wa qaala wuxuu yidhi lahum reer bani israa'iil wuxuu ku yidhi nebiyuhum nabigooda nebigoodii baa wuxuu ku yidhi inna aayata mulkihi qaaluud madaxtinimadiisa calaamada tusinaysaahi waxa weeye an ya'tiyakum inuu idin yimaado attaabuutu sanduuqi inuu idin yimaado طاغوت الطاغوت waxaa la yidhahdaa asunduuq sanduuqaa loo jeeda sanduuqi inuu idin yimaado fiihi sanduuqaasoo dhexdiisa ay ku sugan tahay sakiinatun xasilooni oo min rabbikum xagga rabbigiina ah yani waxay leeyihin mufasiriintu waxaa jira reer binu israa'iil sanduuq ay haysteen oo markay dagaalka gelayaan ay isku hormarin jireen oo allah ay maarata wax ku weydiisan jireen oo wax ay ku dhex jiraan marka sanduuqaasa waagii laga adkaaday oo qowmu jaaluuta ay ka adkaadeen ayay sanduuqii ka qaateen sanduuqii baa ilaahay usoo celinaya subxaana wa tacaala sanduuqii baa rabbi usoo celin an ya'tiyakum inuu idin yimaado attaabuutu sanduuqi inuu idin yimaado fiihi sanduuqa dhexdiisa ay ku sugan tahay sakiinatun xasilooni ay ku sugan tahay min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay xasilooni oo xagga rabbigiina ka ahaatay ay ku sugan tahay marka asakiinatu waa atuma'niina wey yani waxaa loo jeedaa sakiinada iyo xasiloonidaasi quluubtiina ku xasilayso wixii aad isku khilaafteen oo min amri daaluuta daaluut arrinkiisi waad isku khilaafteen oo diideen qaarkiina waa ogoleed qaarna waa diideen marka qalbigiina soo ugu xasilo ayaa sakiinadaasa ku sugan waxaa kaloo ku sugan wabaqiyatun haraa shay haraa oo baaqi ah oo mimaa kii kamid ah taraka uu ka tegey آل موسى أي موسى نبي الله موسى أو كتجي وآل هارون أي هارون هارون نفسه أو كتجي يعني نبي آل ذا هذا حلوجة ذا آل موسى وآل هارون لفت ذا لوجة ذا بيني يعني مما ترك موسى وهارون أبو يروك لويا مرك آل ذاتا أي مرك مخمر لقبل يقول سودح قليي saasay lafdiga aal ayaa la geliyey waa la isticmaalaa qofka maaragtay isagoo naftiisa loo jeedo aala fulanin waa la dhihi karaa adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab marka la leeyahay fircawnka naftiisa loo jeedaa baa la leeyahay yani la yidhaahdaa sidaasoo kale qur-aanka uu ku timaadaa marka yani kitaab sanduuqa dhexdiisa sakiino baa ku sugan markuu idin yimaado arrinkii taaluud waa ku xasilaysaa waxaa kaloo ku sugan baqiya shay haraa ah baa ku sugan oo nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun wixii ay ka tageen ah marka baqiyadaasi maxaa loo jeedaa cabdullahi bn cabbaas oo kale markuu fasiraya wuxuu leeyahay waxa weeye yani ay casaahu wa rudaadu alwaaxi wa rudaad alwaaxi waxaa loo jeedaa ushii nabiyullaahi muusa sanduuqa ku jirto oo mucjizada ahayd waxaa kaloo ku jiro yani kutubtii kitaabkii tawraad ahaa ee alwaaxda ku qornaa burburkeediina waa uu ku dhex jiraa bay leeyihin sanduuqaas sidaasay yidhahdaan mufasiriintu wallahu aclam marka taasaa ku sugan way og yihiin marka in laga qaatay oo cadowga uu ka qaatay ayadaas ayuu maaragtay allah inuu idiin keenabaa calaamadiisa ka mid ah markaasuu leeyahay yani wabaqiyatun baa ku sugan oo mima taraka aalu muusa wa aalu haaruuna nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun ay ka tageen kitaab sanduuqaasoo taxmiluhu lmalaa'ikatu تحمله أي سدو الملائكة ملائكة إلهي أي وضو ملائكة سدو أي كين يسو أو الله إيمان يسو مركي ملائكة أي كينتي أي أركان صندوق إلهي بكسر عليه ملائكة بوسو ليبي وي كينين صندوق أمي كينين صندوق مركي أركان وملائكة كينتي مركا أي ربن إسرائيل كان عين طالوت مدحت النمجي مركا تسكوا فقين maadaama calaamadan la helay oo yiqiineen oo waxay garanayeen ay tahay xasiloonadiina markaasi soo degtay oo ay siiyeen wey ina fii dalika arrinkaas oo ah yacni taabuutka sanduuqa oo laydiin soo celiyo oo cadowgiina laydinkaga soo qaadaa la'aayatan cibro ayaa ku sugan shay lagu cibro qaatay iyo daliil ayaa ku sugan lakum idinku idinkugu sugan yahay in kuntum haddaad tihiin mu'miniina dad mu'miniinoo dhaba haddaad tihiin taasaa idinkugu sugan baa la ohanaya wy marka arrintaas cibray u ahayd maxaa yeelay sanduuq ay og yihiinoo nimanka camaalikada ay ka qaateen qowmu jaaluut ay qaateen oo meel ay ku sheegaan aynan jirin ya allah usoo celiyo malaa'iga uusoo dhiibay arkeen markaasay ictilaafeen madaxtinimadii iyo boqortooyadii nabiy yani maaragtay nebigaas uu u magacaabay daaluut uu siiyey bay ictilaafeen weyaan markii ay ictilaafeen yani taaluut ciidankiisiiba watay marka jihaadkiiba u baxay tiiba marka rabbi subxaana watacaala nooga sheekaynaya falama fasala taaluutu biljunuudi qaala ina allaha mubtaliikum binahari falama fasala markuu tegey yani فصل بمعنى خرج لوجلا فلما فصل مركو تجي طالوت يعني طالوت بقركي نيكي مدحد قائد كأها بالجنود عيدمدي مركو لا تجي وعيدك بني إسرائيل أوتي أيوة اسكو دحجرو iswan ayuu watay weeyaan marka waa nin xarbiga iyo dagaalka yaqaan sidaa darteed inuu imtixaano waa laga maarmaan wuu imtixaanaya qaala markaas wuxuu yidhi taaluut baa odhanaya ina allaha alle allah mubtaliikum wuu idin mid imtixaanayo wey alibtilaa waalikhtibaara la yidhahda wuu idin imtixaanay binaharin weli ayuu idinku idinku imtixaanaya weli ayuu idinku imtixaanay nahrigaasi sida cabdullahi bin cabaas uu sheegay wuxuu leeyahay wuxuu u dhexeeyaa bayna urdun wa filistiin filistiin iyo urdun dhexdooda webi ku yaallo weeyaan buu odhanaya maxaa yeelay wuxuu rabaa inuu dadka ikhtibaara buu rabaa sababtu waxa weeye reer bani israa'iil waa ummad laga adkaaday wey haziimadiina barteen iyo in laga adkaado barteen dadka ay ka adkaadeen sidaa darteed waxa ay u socdaan ay ka hortegayaanna waa jeeshkii adkaaday oo awoodda lahaa oo qalbigooda disan yahay haziimada qalbigaaday jebisaa sidaa darteed marka wuxuu rabaa dad khullas ahoo saafi ahoo qalbigooda ou maaragtay qawi yahay oo yaqiin leh inay usoo harta buu rabaa inuu inta kalena uu iska reebo buu doonaya laanna haddii kaleeto ma waajihi karaan ciidankaa kama hortegi karaan dad haziime caado ka dhigtay mar walba la jebiyaa iskama dhicin karaan dadkaasi weeyaan قال يعني طالوت وحول إن الله أله مبتليكم وإذ امتحاني بنهار وبيب وإذ كنت امتحاني فمن شرب أحد كيد للدميو يعني فمن شرب قفك عباده فمن شرب قفك عبو لدى من ما فمن شرب قفك عبا منه وبيب حديث كعباني فليس مني يعني ذلك أنا الراعي أصحاب سيداء كمن نقل ماي أنا إجابت معه يعني وحوي يعني فليس من أصحابي دك الراعي جهاتي الراعي من نقري مركو عبار سو ولي سو سعودية أو تكي أي خرادين إنه والبقان وباهي أو مارك آن قبتو بيه وباهي أي وبيه كويمي ولي مركو يمد بو مركو كو امتحانه وحوليه ننكي بيها كدر كو عباي بمن راعي وكوس كرر مركز وحولي ومن لم يطعمه قفك آنان تدمينين يعني الطعم يحق بمعنى يعني من لم يذيقه بلوجه ده قفك آنان تدمينينا فإنه كافي مني أنا أيو الجمد يعني يعني من أصحابي الذين يقاتلون معي العدو تذكى أنا عدد قلت قال لما يو أيو كمد يهي سلاس كوين يعني هذا طعمت الشيء هذا سر هذا بمعنى ذقته بلوجه ده طعمت يعني مارتين طعمت الماء به بان عليه أدقته واد يعني ما واد دنسية وياه سلا سكرة بعد لا فيه لا دنسية يعني طعمت الماء أدقته واد دنسية أو كلا بعد أرن مركا ومن لم يطعمه قد كان بدمين فإنه كاتب مني أنا أقول جمد يحيو دفك الراعي وياه هدانا عقله إلا من اغترف وسوء اسمتنا هذا مركا إلا من قف مويه اغترف يعني درسدين غرفة عن صوب درسدي بيده عن سكوت درسدي مويه يعني ما ركتي إيه كاسو كره يعني فلا بأس عليه وي إلا من اقترف استثناء منقطع كدقان إلا من إلا لكنسه من اقترف قفتي درسده غرفة عن طوبه وبيده عن في ساعة قيد درسده فلا بأس عليه واحد بمالك هل عن طوبه إنك عمت هذا انت كشبتي أبيها عبدائي kureeri maayo ciidankiisaad ka mid noqonaysa laakiin haddaad ka daragta biyihii waxa weye mada maaragtay yani lama ogola kama qayb galaysid weeyaan marka harfatanna waa la akriya ilaa man iktarafa harfatan marka harfatan la yidhaahdo waa wasanka faclatan la yidhaahdo weeyaan waxaana akrinayo yani abu camar iyo kayruhuba way akrin ahluxijaaz ayaa akrinayo weeyaan intasoo haddana hurfatan ayay akriyaan culamada qaar way kala saaraan waxay leeyihiin haddii karsa la yidhaahdo waxaa loo jeedaa bilkaf alwaaxid karsatan markaad tidhahdo qaynka kor dhigtid oo faclatan ka dhigto gacan keliya hal gacan oo aad ku darsataa la yidhahda gurfatan haddaad tidhaahdidna labada calacalood oo ku shubatid hal mar labadaada sacaboo hal mar aad ku cabtana gurfatan waa la yidhahdaa bay leeyihin macaanidaas way sheegaan waa macaani fiican weeyaan ilaa man iktarafa laakiinse man iktarafa gurfatan qofka darsadaahi hal mar gacantiisa biyadihi gacantiisa cantooba keliya kusoo qaataahi falaa ba'sa calayhi wax dhiba arrintaasi ma laha waa loo ogol yahay wey allah marka wuxuu yidhi fasharibuu reer bani israa'iil way cabeen minhu weligii way cabeen ilaa qaliilan in yar mooye yani ninkii cabana raaci maayo baa tihi way ka dhargeen marka biyihii in yar mooye intii yani maaragtay biyihii cabtay oo dhan waa uu iska reebay haruu yidhi dagaal ilama gelaysaan waa ka reebay weya ilaa qaliilan minhu qayb yar unbaa aanan cabin ama burfadii kaliya isticmaalay lanna waa imtixaan waa ikhtibaar oo ciidankaada ku kala ogaanaysaa awoodooda iyo maqdarada ay u yeelan karaan inay cadowgooda hor istaagaan iyo in kale ku ogaan kara weeyaan falamaa jaawazahu markuu gudbay taaluut weligii markuu gudbay falamaa jaawaza markuu gudbay huwa taaluut hu weligii markuu gudbay huwa isaga iyo waladiina kuwii aamanuu mu'miniinta ahaayoo alla rumeeyey macahu isaga la jiray markii ay gudbeena weligii ay dhaafeen waa intii aan biyaha cabin amase gacanta keliya hal mar darsatay intaasuu la gudbay intii kale waa ka tegey intaas lafteeda haddana yani markay maaragtay cadowga ay arkeen iyo haddana marar taagaya laftoodii qaar kamida ay had ka hadlayeen markay ay gudbeen falamaa jaawazahu markuu tallaabay weligii huwa daaluut iyo waladiina dadkii aamanuu mu'miniinta ahaa oo macahu isaga la jiray qaaluu waxay yidhahdeen markay weligii gudbeen oo ciidankii jaaluut ay arkeen laa aaqata lana alyawma bijaluuta wajunuudihi hadalkaasay yidhahdeen laa aaqata awood yani laa quwata weyaan lanaa nooma sugnaanin wey laa aaqata lana annaga awood nooma sugnaanin bijaaluuta ninkaa jaaluut la yidhaahdo aan kula dagaalano iyo wajunuudihi ciidamadiisa aan kula dagaalano jaaluut iyo ciidankiisa awood aan kula dirirnaahi malihin halkaasay soo istaageen weyaan markay niyadda inay ciidanka ay ka jebinaayeen u arkayna mufasiriinta waxay leeyihiin intii sidaa tihi laa taaqata lana yawma bijaaluuta wa junuudi yani waxay arkeen inay ayagu yar yihiin dad yar inay yihiin yani maaragtay jaaluut iyo ciidankiisana inay cadad iyo cuddaba labadaba ka badan yihiin bay arkeen marka intaa yidhaahdeen baa marka dadkii mu'miniinta tamcana ku sameeyeen yani way dejiyeen way xasiliyeen markay hadalkaa yidhaahdeen lama reebin laabta lama oranin يعني markii xoogaa jacjacada ay gashay qaala aladiina yadunnuuna qaala aladiina dadkii waxay yidhaahdeen yadunnuuna yaqiininayey yani daniga bimacna alcilmi walyaqiina loo jeeda yadunnuuna yaqiininayey annahum ayaguba mulaaqu llahi alla kuwa la kulmay kuwa la kulmaayo inay yihiin oo qiyaamo ilaahay hor istaagi doono oo mu'miniin dhaba ah dadkaasi waxay yidhaahdeen kam min fi'atin qaliilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله كم بدنا من فئة جماعة بدنا كوح بدنا قليلة أو ير كوح ناس غلبت كأكاتي فئة كوح كثيرة فربدا سيدة رياض إسرائيل هذا أيهين وذات تبرير وي ذات تبرير وي عدد كودن ويريه ويريه جالوس عدد كي سنة وبدنيه مركز سيدة درتي يعني يعني قليل oo qolo badan ka adkaatay badana laakiin maxaa lagu adkaaday biidni illaahi ay biqadaa'ihi wa qadarihi wa iraadatihi allah qadigiisa iyo qadarkiisa uu xukumay qolada inay adkaato uu rabbi u qadaray weeyaan marka kam min fi'atin kam badana min fi'atin jamaaco ama koox ama ciidan qaliilan qaliilatin yar koox yar oo khaladad ka adkaatay fi'atan kaiiratan koox fara badan ka adkaatay biidn illaahi ilaahay qadarkiisana uga adkaatay rabbiba u xukumay in kuwaan la jebiyo oo kuwaan ay adkaadaan yarka ah ay maaragtay awoodda yeeshaan ayuu alla u xukumay weeyaan markaasay yidhahdeen wallaahu alle maca asaabiriina dadka saabiriinta oo sabraahi oo jihaadka fii sabiilillahi ku sabraa qaadashada amarka ilaahay ku sabraahi ayuu alla la jiraa muxuuna kula jiraa bicawnihi wata'yiidihi wa nasrihi buu kula jira gargaarkiisa kaalmada u kaalmaynayo xoojinta uu xoojinayo ayuu alla kula jira hadda qofkii ilaahay uula jiro yaa ka adkaan karo cidna kama adkaan karto cidda oon allah la jiro unbaa guusha iska leh weeyaan walamaa barazuu lijaaluuta wa junuudihi walamaa barazuu markay banbaxeen ay u muuqdeen ay u daahireen way yacni ay ka hor tageen waajahuu wa daharuu baa loo jeeda markay ka hor tageen yani reer ciidankii taaluut oo watay muslimiinta ahaa لجالوت جالوت نك اللي يدهدت وجنوده عيدا كيسي أي أتك يعني أبن بحان أي كهر تجين وجهين كهر تجين قالوا مسلمين تمركز وأنت واصف ناس تدعى الرأي معه وذلك به خلص سوي مركز وقلب إلهي بريه سبحانه وتعالى نصري إلهي وقعنتي سكجنا الله با نصري إسكاله قوش إله با سيه ددك سلا درتد التي نصري إيو إسكالها أود إسكالها أي أتضرعين ربي ويدي سنة قالوا وحي لي ربنا يا ربنا ربي يا نو أفرغ شب إلهي علينا دشي نكسب يعني هذا حلوجي أنزل علينا أول أصل الإفراغي وحال إله لا يعني الصب بال إله لا إفراغ أصل أهم بمعنى الصب بالوجي السرد وي لكن هذا بمعنى أنزل علينا أوكلوي ربنا يا ربنا ربي يا نو أفرغ سود دجي علينا دشي نكسب أو كدجي صبر صبر كدجي هرتور الصبر إدو القاب نسيه oon cadowgaan aan u sabarno oonan ka cararin noo maaragtay dulqaad inaan dhibaatadan ku sabarnaa nasiib marka labaad wahabbit sug allahayow aqdaamanaa gumadaheena sug gumadeenna sug lugteenna dhulka ku sugo dad cararah naga dhigin yaanan cararin qalbigeenna qalbigeenna xooji weeyaan يعني وحا وحي ويديستين الله سبحانه وتعالى إنه سيئ الثبات يعني عند لقاء العدو cadowga markii lala kulmay inuu qofka sugnaado uusan baqan ayay rabbi weydiisanaya uma inay sabar u yeeshaan laanna sideedaba waxay tahay geesinimo lama taqaan geesinimada markay wadaadada yani dadka tacriifiyaan waxay yidhahdaan geesinimada la sheegaa waxa waye hal saac oo aad sabarta wey geesinimada shajaacatu waxay dhahaan sabru saaca hal saac oo aad is adkayso ood maaragtay yani aadan baqan intaa un wey guusha waa kuugu xigta ilahay waa ku siinaya subxaana watacaala marka ilaahayo sabaaq nasiibay dheheen taasay weydiisteen sabirna nagu irsa labadaas bay alla weydiisteen sidaasaana loo baahan yahay markii dhib uu yimaado qofka inuu ilaahay kaalmo weydiisto oo tawfiiqda uu su-aasho u tadarruco ilaahay ayaa laga rabaa weeyaan rabbana afriq calayna sabra wathabbit aqdaamana يعني لو كان الاله قلك كسب يعني قلبي قلبي هدو سبناده لقتن وسبنانيسا لقتن وسبناني ويا وما عري قفتي وانصرنا الله ينو غرغار على القوم الكافرين قوم كغالدا إله ينو غرغار ديران فهزموهم دغالك وادعي الله مسلمين تبو لك سيي قوم طالوت اي رب سيي عبد كل ايغو يريه فهزموهم فهزموا جالوت يقوم كيسي ويجريين هم يعني طالوت يقوم كيسي وحي جريين هم جالوت يقوم كيسي جريين جالوت يقالدي ayay jebiyeen biidni illaahi alla idankiisayna ku jebiyeen oo rabbi baa u qadaray inuu ulah allahba u jebiye subxaana watacaala alhazmu luqada waxaa lagu yidhahdaa kasru shay shaygoo la jebiyo wataniyu bacdihi calaa bacdin qaarki qaarka kaloo lagu laabo ayaa la yidhaahdaa hazmiga sidaasaa asalka la yidhahdaa fahazamuuhum way jebiyeenoo way ka adkaadeen weeyaan gaaladii bay ka adkaadeen biidni illahi alla idankiisayna uga adkaadeen iyo amarka allah wakatala daawuudu نبي الله داود أو مركز الله أو عيدا كطالوت بكمدة عيدا كطالوت بكمدة مركز النبي مورا مهين وقتل داود دا داود وودلي جاروتا نمكن مدحنا عيدا كوهاي جاروتا أيو دلي يعني عيدا كمان هدي نمكن مدحنا لقد لنا هدي ما قد عضا مركز في السلاس كجبين نبي الله داود با معرف إلهي سهو قبلي إنه نكاس الدلو وأتاه الله الملك وآتاه الله الله وحسيي نبي داود وحسيي الملك ملكدي أو مدحتنمدي يسيي وبقر بكدي مركز بقرتنمدي الغوريجي والحكمة نبي نمدي نوالسيي الملك لو بقرتويدي الحكمة نوال نبي نمدي أما الفقه في الدين والي هذا أي لسيي ويان أنت بوالي هذا الفقه في الدين والنبوة اسلجله أيو الله سيي نبي الله داود وعلمه الله هو بري نبي الله داود مما يشاء وحضونا وحو الله دونا أيو ربي بري خيار بدنا الله جلعية وألنا له الحديدة برت الله جلعي أن اعمل صادقات وقدر في السرد مركز برت انت إلهي قل لي أيو وحو كدقا أيضا وحان ورشدك وحو كلولين إذا العلم النوبة همين فبرت انت الله جلعية وحو كسمية دروع لدقال كنقو قلعي كوفيها برتا وحو البلغو دقال قلعي أيو سميني وياه saasoo kale buu sameeyey wacallamnaahu sancata labuusin lakum ilaahay leeyahay duruuc lagu dagaal galo tana cadeeda baan idin aan barnay nabilaahi daa- nabiyullaahi daawuud ilaahay ou baray walowlaa dafcu llaahi annaasa walowlaa dafcu llaahi alla reebistiisii annaasa dadka uu reebo bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale uu ku reebo haddaynan jiri lahayn lafasadat ilardu dhulka waa fasaadi lahaa yacni dadka ilaahay marka tugyaanka iyo sharka iyo fasaadka ou bato allah dad mus- muslixiina ayuu dadka usoo diraa markaasaa kuwii shartoodii la jeriya baa la baaba'shaa dad shirkiga iyo kufriga iyo tugyaanka maaragtay ilxaadku markuu bato allah dad kaleu ku reebaa markaasay shartoodii jabtaa dadka sidaas waa sunna ilaahiya wey walowlaa dafcu llahi qira'atu ljumhuur waa dafcu llahi wey laakiin naafic keligii wuxuu akriyaa walowlaa difaacu llahi nnaasa buu akriyaa haddaad dafci tiraado haddaad difaac tira labadaba laba masdar weeye laba qira oo fiican weeye laba qira oo wanaagsan weeyaan waa laba masdar marka walowlaa dafcu llahi nnaasa dadkii ahlu shirkiga ahaa reebistoodii bacdahum qaarkood bibacdi qaarka kale uu ku reebo dadka ahlu tawxiidka uu ku reebo aynan jiri lahayn lafasadat ilardu dhulka waa fasaadi laha muxuu ku fasaadi lahaa shirkigaa ku faafi lahaa kufrigaa ku faafi lahaa macaasida ilxaaqa ilxaaqaa ku faafi lahaa ihlaaku lxarfi wanasligaa ku faafi lahaa dadkoo dhan dulmiga iyo maaragtay addoommada oo midba midka ka xoog badan yahay ou dilo ayaa imaan lahayd laakiin ilaahay dadku isku reeba وسيدة ربي أوليه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا يعني هدينا جير لهم ما لو عبادة يستوي مجل فين الشرك لهم بعد كان لها كفر لكن إلهي المؤمنين تبقوا كرهبا شرك تبقوا كافية ويا لفسدت الأرض ملك فساد لها الشرك إيو عبادة, عبادة غير الله بكفا مارتي أي كفا في لها ولكن ولكن سي الله الله ذو ف- ذو فضل dheeraadsiin alla u saaxiib ah weeye cala alcaalamiina dadka maarata caalamiinta korkeeda ayuu jinni iyo insi ayuu rabbi subxaana watacaala fadligiisa iyo ludfigiisa ayuu siiyaa hadda waxaa loo jeedaa yacni mana allahu lmu'miniina bidafci xaytu latafa lahum yani allah wuxuu ugu ku manaysanaya mu'miniinta inuu cadowgoodii ka reebay marka walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin dadkii awoodda badnaa rabbi waa jebiyey قلك أود يربو إلهي كجلي كان عدد يرويا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك تاس نبي الله محمد يعني والله غشي كي قصدا ما أولن جوجين قبجوك ما أحي وقت بداود تلك تالا سالي قصدا عن كاقشي كيني آيات الله إلهي آياته سيوي وآيات رب سبحانه وتعالى ويان oo aayadahaasoo natluuha aan akrinayno calayka adiga dushaada nabi maxamed aan ku akrinayno bilxaqi xaala kowniha multabisatan bilxaqi multabisatan bilxaqi ayadoo cadaalad iyo run wadataa ayaan kugu dul akrinayna wainaka adiga marka nabi maxamed marka aayadahan qisadii taaluut iyo maaragtay waqtigoodii dhacday baad ka sheekayni koodjoogna ma aadan ahayn maxay marka arrintaasi ku timid waa inaad nebi ilaahay tahay oo dadka mursaliinta rasuul aa tahay oo lagu waxyooday baad arrinta ku ogaatay weeyaan wainaka adiga nabiyullaahi maxamedow la mina almursaliina kuwa la diro oo allah uu soo diro khalqiga usoo diro mid kamida baa tahay buu alla leeyahay subxaana watacaala marka wainaka la mina almursaliina innadaana lagu xoojiyey inna ayaa lagu xoojiyey ta'kiidkaasi yani wainaka la mina almursaliina waxa waxay leeyihiin wuxuu tusinayaa gaaladu inay nabiyullaahi maxamed risaaladiis inkiri jireen markaasaa la xoojinaya oo laleeyahay wainaka la min almursaliina baad ka mid tahay waxaana tusinaya bay leeyihiin aayadda bay suurat racdi ku jirtaba maarata allah uu ku tusaya wayaqulu aladiina kafaruu lasta mursalaa bay yidhahdeen maba tigidta rasuul alla soo diray qul kafaa billahi shahiidan bayni wa baynakum waman cindahu cilmu lkitaab sidaasuu allah leeyahay wallah subxana wa tacala aclam